wasaaradda cadaaladda maamulka jubbaland ayaa qabatay kulan doodwadaaga oo ku saabsanaa helidda cadaaladda dhibanayaasha loo geysta tacadiga jinsiga kulankan ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda ururada bulshada haweenka dhalinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada cabdulaahi cabdiqaadir aadan agaasimaha wasaaradda cadaaladda jubbaland ayaa ka waramayay ahmiyadda kulankan loo qabtay sharaf bay noo tahay haddaanahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka galabta inaan kulankan soo qaban qaabino hadafka iyo yoolkuna uu yahay in bahdii cadaaladda iyo bulshadii ay isku waraysato la isku hor arko si toos ah la isku waraysto markaan inta dhammayno tusaale su-aalooyinka toos ayaa idinkale idinkugu banaynayaa mawduucan horteenna ka muuqda ee tacdiyada jinsiga ah ood ka warqabtaan inuu yahay mawaadiicda aada iyo aada usoo laalaabta in badanoo kamidana laga dhigo mashruuc laakiin aynu rabno in badan oo kamidana uu yahay wax ka jira tacdiyo badan baa dhaca run ahaantii tacdiyadu way noocyo badan yihiin kufsi baa jira waxaa jira xadgudubyada kale ee ka dhaca guryaha dhexdooda ayaa run ahaantii ka mida dad fara badan oo waxaa jira tacadi uu ku dhaco ayaa jira run ahaantii oo tiro badan oo garan la wadadii la mari lahaa kulankan marka waxaan usoo agaasinay waxay ahayd dadku inay bartaan wadada sharciga ah ee loo maraya maxay noqonaysaa inay ogaadaan dad fara badan baa laga yaabaa maanta inaysan fahansanayn tacadiye ku dhacday oo iska qarsaday oo waxa weeye aan suurtagelin laamihii cadaaladda ee dowladda inay waxa weeye geliyaan wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurku iyadu ma aha kays ma qaado sida uu xeraaliyuhu sheegay maxkamadna kays ma horgeyso laakiin iyadu waxay qabataa siyaasadaha guud ee guud ee cadaaladda ee dowladda jubbaland ayay mas-uul uga tahay dowladda jubbaland qof kasta oo reer jubbalandna waxay ku dadaalaysaa inuu helo adeeg cadaaladeed oo hufan si kastaba kulankan ayaa daba socda kulamo kale oo wasaaradda cadaaladda ku qabatay degmooyinka iyo deegaano ka tirsan jubbaland kuwaasoo xoogga lagu saarayo horumarinta arrimaha cadaaladda